waaw arrinkaas shala galab casarkii markii la tukaday kabacdi buuna soo gaaray markuuna soo gaarayna qolada kenya waa la xidhiirinay markaan la xidhiirinayna waxay nagu yidhaahdeen arrinka wuuna soo gaaray gabdhihiina xaggiinaan usoo dirayna soomaaliya waaye xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda kenya tirada gabdhaha waa shan miyaa ma ka badan yihiin da-doodana maxaa lagu qiyaasayaa dadku waxay ahaayeen toddoba qof oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha gabadhu mid baa yariis ahayd oo sharcina lahayd oo reekiya ahayd haddee dadka soomaaliya iyo dadka kenyana xuduudda isla degan yihiin ama dhanka soomaaliya ay wada guurayaan ama dhanka kenya ay wada marayaan marka mar haddii baadiye la joogo haddee baadiye sharci la iskugu weydiiyo marka meel la yidhaahdo bakolow markay soo marayaan oo baayoley waddada hoos marta ee wada dhabalugeedka ee soo aadaa meesha la yidhaahdo mandhera ayaa gabdhaha ku socdeen waxay yidhahdeen meeshaa ku socday ciidan baan la soo kulnay laba nin baa dhabbaha noo dhex istaagtay nimankii baanana kaxaysaneen oo na kubsaday sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen inkastoo gabdhuhu hadee wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin haddana gabdhihii waa la keenay ninkii jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifka yaalla ka ahaa dowladda kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray dowladda kenya marka waa la xiriiray marka waxay yidhaahdeen subaxi baan soo celin amalkan waa goor gaaban weeye laaka markaanaa tagay ninkii meesha ugu sarreeyay dhiisigaha iyo ninkii boliiska ugu sarreeyay baan la kulmay waanu wada hadalnay raboodkii way diyaariyeen waxay yidhahdeen waxaan wax ka qabanaynaa berri basana faansa siiya gabdhihii dhakhaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday rabood baan qornay annagoo wada jirra oo dowladda kenya weliba ay qortay ayra marka jawaab aan ka bixinaynaa waayahay jawaabteeda marka jawaabteeda marka waan u imaanaynaa waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhakhaatiirtu qoreen waxaa na soo gaarayo warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aada u yaryaraayeen dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aada u ildaran yihiin bal arrintaa wax nagala wadaag gabdhuhu hal gabdho ugu baa ku jirtay oonan la guursanin waxay yidhahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aan u badnayn laakiin hadee gabarh la kubsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay marka gabdhuhu saaka wankaxiye anay raaceen xaggay ila tageen way fiicnaayeen oo marka iyada hadda qof maxaan ku idhahdaa soconla iyo dhib kale muusan jirin laakiin haddee gabarh la kubsaday kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadamka lagu sameeyo guddoomiye xayd marka waxaad ii waday in aad dowladda kenya khaasatan degmada aad dariska tihiinna aad hawshii idiin socotay oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto ayagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay marka ma la qabtay dadkii lama qabanin waxay dhaheen dadkii meeshaan geelay baaritaanaan samaynaynaa howlgalaan aadaynaa dhulkii baan tegaynaa wiilkii iyo yarkaa iyo odayg lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay intabaa la isku raadiyo meeshii baa la tegayaa meeshaa waxaa ka laga degan ciidan kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa oo xuduuddooda dhista marka waxay dhahaan baaritaanaan samaynaynaa raboodku waa la diyaariyey waxayna aad iyo aad abalajoos oga bixiyeen sida wax u dhaceen abalajoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay xumaan fara badan iyo ujuhdi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay wax foolxun oo faaxishaynayiinna waa u sheegnay nin diriis dowladeed qabo oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo wax fiican ma aha guddoomiye xayd baan oga wada hadalnay guddoomiye xuduudda kenya iyo soomaaliya falal badan oo dembi ahaa ka dhaco soomaaliduna ha geysteen kenyaankuna ha geysteen mararka qaarkoodna ciidamada dowladda oo kenya ayaa laga sheegtaa sida aad la socoto ceelwaaq markii saddexaad oo laga soo sheegayay in la dumiyey taaladii isgaarsiinta haddana laba qof ay ku dhinteen wararku siday sheegayaan ilaa libooyo dhibabkan wuu soona noqday mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yidhaahdaan waan lawadaagnay dhigeenna degmada nagu dhegan arrintaa waa ka wada hadalnay raaligelin bay ka bixiyeen waxbaa laga qabanayaa marka sidee dadka ku dhegaysanaya khaasatan dadka reer balaxa oo aad ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqnoqday oo wax tilaabaa oo cad aan laga qaadin dadkii geystay horta xuduudda hadda annaga waan degannahay oo ilaa iyo wixii dhabasa ka soo sokeeyo oo ilaa inta hadda bulaxawo waxaan ku idhaha dhulka nimankii khawaariijtabaa meelaha qaarkood u badan dhib badan kamuusan dhici jirin oo maalinkii xuduudaha laga hadlaayey oo dhismaha labada boodhar dhexdooda laga hadlaayey ma ogiye wuqubuuqaas waawi wax kale maysan jiri jirin arrintan arrin cusub waaye hadda badal xaawo iyo madheera ku cusub gofsi ma jirin dhibaato kale kama jirin qaatiriintan shabaabka duurka taataagan baa baabuurta dhici jirtay awal oo dadka ku dhibaatayn jirtay dadka reekida meesha ku dhibaatayn jirtay xuduudda soomaaliya oo la soo carari jiray xuduudda soomaaliya meesha looga soo cararana haddee waad garanaysaa dowlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan dadka dadweynaha way qaxaan iyaga oo xoolihii iyo maxaan ku idhahdaa carruurta baa gacmaha laga qabsadaa xoolihii oo jooga aqalki oo sidiisaa carruurta gacanta la qabsadaa waayo waxay leeyihin dowladda kenya ka dambayso ilmana kala taqaano maxaan ku idhahda jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag marka dadka way carraan carruurta ciyaalka duurka yala carraan laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyey ama shala ka horreeyey oo ka dhacay xuduuddan intaan aniga maamulka noqday ama deegaanka ugu ma jiro ugu dambayntii maxaa laga fili doonaa inuu ku dhammaado arrintan shan gabdhood oo la waxaan ku fili kufsaday doonaa in ragga asagaa lasoo qabto maxkamad la hor keeno ciqaabtoodana la mariyo